faysal dhaaf xuseen riidiyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan raadi cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon cabsi laga muujinayo colaad mar kale ka dhex qaraxda beelo walaalaa wadadega deegaano ka tirsan gobolka galgaduud taliyihii sirdoonka taliyihii sirdoonka milatariga dalkaasi taliyaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya naqar sheew fariin u diray ciidamada xoogga islamarkaana ku dhawaaqay dagaalka dhana al-shabaab dowladda oo shaacisay magacyada saraakiil ajanabiya oo shabaabka laga dilay ra-iisul wasaare khayre oo soo gebagabeeyey isla xisaabtanka golaha wasiirada xisbiga uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo laga joojiyey siminaar uu ku qaban lahaa magaalada baydhabo mas-uuliyiin cusub oo loo magacaabay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waa gobolka jubbada dhexe intaas dhegaystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon aqbaalaadka dibadda warka habeenaad ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a taliyihii sirdoonka dalkaasi waa milatariga dalka yaban oo geeriyooday qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan warka habeene raadiyaha cadaado goordhow diyaar garoowa warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa saddex iyo tobanka bisha koowaad laba kun toban iyo sagaal habeennimo ay soo gelayso isniin axadna ay sii baxayso taariikhdana dhegeystayaal aan idiin sheegnay warka waxaa caawa soo saaray saaxiibkay karaama waxaana ii farsamayn doona soomane aanu ku bilownay waxaa lagu soo warramayaa in ay burburtay gogol nabadeed oo loo fideeyey ama laga dhex waday walaalaha ku dagaalamay deegaanka degmada balambal iyo nawaaxigeeda waxaana wararku ay sheegayaan in halkaasi laga cabsi qabo in mar kale dagaal uu ka dhaco wariye maxamed cabduuli towxa waryahayga magaalada dhuusamareeb ayaa warbixinta warkan dhuusamareeb inooga soo diray heshiiska nabadeed ee lagu dhexdhexaadinayo iyo beelo dhowaana ku dagaalamaya deegaanka turbiya oo hoos tagta degmada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa noqday mid burburay kadib xiriiro aana la samaynay maamulka degmada balanbale ayaa waxay inoo sheegeen in habka loo maray xalinta colaada ka taaganaa deegaan hoostaga degmada balanbale ay tahay mid qaldan waxaana intaasi ay ku dareen in weli ay sor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay oo aana weli la kala qaadin lagana cabsi qabo inay dilal ku salaysan hanooyin qabiil ay isku geystaan sida uu inoo sheegay madaxa arrimaha bulshada ee degmada balanbale saalax cabdulla aadan xalaadii waa jirtaan waa la kala qaadaya waxa diin ku yihiin colaadii waa jirta waxa dambe oo dhibo ka dhacay carradii ma jiraan laakiin dadkii shacabka hadda dhibka si u dhacay sida colaada u taaganta dadka waa dhibkiina ka dhex taagan yahay hadda qobo badan maleesiyada haysato hadda maleesiyaadkii waa joogaa maleesiyaadka heshiis buu kula tiitana haddaan heshiis dhicin hadda maleesiyada watin waa taagantaha meel kasta maqrab heshiiskii la isugu yimid ma dhicin ma dhicin wax fashilmay buu noqday wax dambe isu soo laabtaa ma jiraan sababta uu ku fashilmay hadda qaabkii loogu talagalay markii hore looma soo marin halaanku siduu ahaaba looma soo marinba maqrab nidaamku sida u ahaa
nidaamka wuxuu ahaa dadkii beelaha ahaayoo wax ka dha wax ka dhaceen in loo yimaado kuwii wax geystay iyo kuwii wax loo geystay labadoodiiba maaragtay heshiiska inuu ka imaado u ahaa labadoodii looma tegin magrab wa wax shacaba arrintan la kulahaa oo maaragtay arrintan wax ka waday ma jiraan si qaab anoo fashil ahayn oo dowladdu gacanta ugu asaa laleeyahay aqoonla-aanla u wado dadna maaragtay ay ugu xaabsanahayo aan maaragtay hawsa u dhamaystirin iyo waxaan u dhaceen ma garad maxamed cabdiweli tooxow
mahadsanid wariye maxamed cabdiweli tooxow ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey isla xisaabtanka golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa soo gabagabeeyey isla xisaabtanka golaha wasiirada oo si joogtaha uga socday muddo shan oo si joogtaha u socday muddo shan maalina ra-iisul wasaaraha ayaa wasiirada kula xisaabtamay shaqooyinka ay ka qabteen halbeegyada qorshahooda ee ahaa in lagu guulaysto sanadkii tegay laba kun toban iyo sideed waxaa kaloo wasiirada ay saxiixeen halbeegooda ay doonayaan inay fuliyaan sanadda laba kun toban iyo sagaal wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa cabdulaahi xaamud ayaa sheegay in si guula uu kusoo dhammaaday isla xisaabtanka oo ra-iisul wasaaruhu uu ku xaqiijiyey waxqabadka laba lix iyo labaatankii wasaaradeed ee xukuumadda ka kooban tahay iyo bangiga dhexe laguna jaangooyey waxqabadka sanadka bilowga ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa si joogta ula xisaabtama wasiirada si looga guulgaaro qorshaha qaranka oo horey loogu ballamay in lagu fuliyo wakhtiga ha laysla ogyahay laguna gudbiyo qorshe kale oo muhiim u ah horumarinta iyo hanaanka dowladnimada iyo himilooyinka ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dhankiisa ka hadlay waxaana wasiirada kula dardaarmay inay ilaaliyaan ama ay iska ilaaliyaan musuq maasuqa isagoo sheegay loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed wax rasmiya loo qabto taliyaha soomaaliya waa taliyaha ciidamada militariga soomaaliya indha qarshe ayaa sheegay in dagaal adag ay la geli doonaan al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye gaas daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa shir jaraayaduu ku qabtay magaalada muqdisho wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab jenaraal daahir aadan cilmi indha qarshe ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya uu marnaba ku xadgudbi doonin sharciga u degsan dalka taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa tilmaamay in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagu qabtay dagaal ama howlgal ay horgeyn doonaan sharciga sareeye gaas daahir aadan cilmi indha qarshe ah ayaa ugu dambayn beeniyey hadal ay si qaldan u turjumeen warbaahinta kaasoo ahaa in la dili doono ragga ka tirsan al-shabaab ee lagu qabto howlgallada howlgalladii ugu dambeeyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa xusay in ujeeddada ciidanka xoogga dalka uu yahay inay si adag ula dagaalamaan maleeshiyaadka waa waa waxaa loogu yeeray ama ugu yeeray maleeshiyaadka al-shabaab balse aysan ka tegi doonin sharciga iyo kala dambaynta u degsan dalka sida uu hadalka u dhigay taliyaha ajaaniib ka barbar dagaalamaysa al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay gobolka shabeellada hoose warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa baahisay in howlgalay ciidamada militariga soomaaliya ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ay ku dileen ajaanib ka bardagaalamaya al-shabaab howlgalkan ayaa waxa ay saraakiisha ku sheegeen in deegaanka beledul aamiin iyo haanta hanti wadaag oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyagoona sheegay inay bartilmaameedsadeen saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolkaasi sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo ay soo xiganaysay idaacadda ku hadasha afka ciidamada ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab ku dhowaad siddeetan iyo shan dagaalame iyo saraakiil isugu jira soomaaliya ajaanib ayaa lagu dilay weerar howlgalka waa weerar howlgala sida uu sheegay ama ay sheegeen saraakiishii ka tirsan militariga soomaaliya xubnaha ajaaniibta ee lagu dilay weerarka howlgalka ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay abu xamsa binu shaam kaasoo ka soo jeeda dalka masar kaas kaasi oo al-shabaab u qaabilsana tababarada iyo dagaalamayaasha iyo dagaalanka aweys abu xamsa oo haysta dhalashada dalka tanzaniya abu bilaal zubayr oo haysta dhalashada mauritari mauritaniya ayaa horey u ahaa ku-xigeenka ibraahim afghan aadan xaashi abu musnaan kana soo jeeda dalka suuriya iyo faysal binu hayaan oo ka soo jeeda dalka yemen militariga soomaaliya oo kaashanaya maraykanka ayaa kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid a gobollada dalka waxaana saraakiishu ay sheegeen in la sii wadi doono howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala socotaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com xisbiga uu hogaamiye madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in laga joojiyey siminaar ay ku qaban lahaayeen magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed warbixinta warkan waryahayga soomane ayaa inoo haya ciidamada booliska soomaaliya ee jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa maanta is-hortaag ku sameeyey siminaar uu soo qabanqaabiyey xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud qoraal uu bartiisa facebooka ku soo qoray sanatar xuseen sheekh oo ka tirsan xisbiga islamarkaana haatan jooga magaalada baydhabo ayaa sheegay in laga joojiyey siminaarka kadib amar ka soo baxay maamulka koonfur galbeed dhammaan bulshada koonfur galbeed ay baydhabo waxaan ka raaligelinaynaa inuu baaqday kulankii aqoon kororsiga ahaa ee galabta ka dhici lahaa hotel horyaal ee magaalada baydhabo aana sababta baajintiisa lahaa maamulka koonfur galbeed
mahadsanid weriye soomane baarlamaanka somalilan ayaa war ka soo saaray muddo kordhinta ah loo gudbiyey xildhibaanada golaha guurta somalilan ayaa waxay maanta kulan aan caadi ahayn iskugu yimaadeen islamarkaana waxaa loo kordhiyey ama loo akhriyey warqad muddo kordhina golaha wakiilada uu madaxweyne muuse biixi u soo gudbiyey guddoomiyaha golaha guurtada somalilan ayaa markii xildhibaanada loo akhriyey warqadda madaxweynaha uga timid waxa uu muddo kordhin u saaray waa muddo kordhinta waxa uu u saaray inay ka soo tala bixiyaan guddi ka tirsan golaha oo ka kooban afar iyo labaatan xubnood islamarkaana golaha warbixin ku soo celiya muddo saddex cishe kadib waxaa xusid mudan in warqadda muddo kordhinta ee golaha wakiilada loo gudbiyey aanay ku jirin golayaasha deegaanka oo iyagu xilkoodu uu dhammaanayo bisha saddexaad ee sanadkan ayaa la filayaa in kuraastaasi ay bannaanaan doonaan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado mas-uuliyiin cusub ayaa lagu soo warramayaa in loo magacaabay degmada afmadow ee gobolka jubbada dhexe war qoraal oo ka soo baxay xafiiska arrimaha gudaha ee maamulka jubba waa wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa mas-uuliyiinta cusub loogu magacaabay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose kadib markii toddobaad ka hor uu booqasho ku tegey madaxweynaha maamulkaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha jubbaland ayaa guddoomiyaha degmada afmadow waxaa uu magacaabay yuusuf xasan xuseen sidoo kale waxaa guddoomiye ku-xigeen loo magacaabay cali rabaac sheekh cumar waxaana mas-uuliyiintan la faray inay gutaan waajibaadka loo igmaday degmada afmadowga gobolka jubbada hoose ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday dhaqdhaqaaq ciidan kuwaas oo ku aadan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaano ka tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe iminkana akhbaaraadka dibadda taliyihii sirdoonka milatariga dalka yemen ayaa lagu soo warramayaa inuu geeriyooday sarreeye guuto saalax tamaam ayaa la sheegay inuu maanta u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray diyaaradii waa diyaaradihii daroonka ee maleeshiyaadka xuutiyiintu dhowaan ku qarxiyeen munaasabad milatariga oo ka socotay saldhig ciidanka cirka ee alcanad oo koonfurta dalkaasi yemen jenaraal saarax tamaan oo lixdan iyo afar jir ahaa waxaa soo gaaray dhaawac aad u culus waxaana isaga iyo taliyihii guuda militariga yemen lagu daaweynayay isbitaal ku yaalay magaalada cadan oo caasimad kumeel gaara u ah dowladda madaxweyne cabdiraabi mansuur haadi warkii habeennimo dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay karaama waxaana ii farsamaynayey soomane intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codkiiyo hanaankay u shaqeeyaan kamaheli naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hameenkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis redio cadaado habu socodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadan iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay redio cadaado redio cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kugu dhow redio cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ama fura siddeed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteenu waa redio cadaado hoyga wararka sugan